iyada oo roobka guga uu ka curtay magaalada kismaayo ee nawaaxigeeda ah ayaa waxaa dowlada hoose ee degmada kismaayo oo sameysay dadaal xoogan ay ku guuleysatay maareynta biyihii fadhiisan jiray aargada magaalada taasoo caqabad ku ahayd isku socodka dadka iyo gaadiidka dowlada hoose ayaa sameysay biyomareeno dhowr ah kuwaasoo xal u noqday biyihii fadhiisan jira aargada iyada oo mararka qaar doomo lagu mari jiray xili roobadyadii hore haddaba qaar ka mid ah gaadileyda magaalada kismaayo ayaa ka hadlay sida loo maareeyay biyihii fadhiisan jiray aargada iyagoo ku tilmaamay tallaabo wax ku ool ah islamarkaana dabooshay baayihii bulshada ee ku aadanaa arrintaasi meeshan hadda aan ku suganahay aan taaganahay waxaa la yidhahdaa caargada ama udub dhahaadka dowlad goboleedka jubbaland xarunteeda kismaayo ah maasha allah meeshaan ilaahay nimcadiisii waayey rabkan rabka ka horeeyey ama kasii horeeyey lama mari jirin waxaa la mutaysanaya doon in lagu maro maantana waad ujeedaan roobkii oo da ayaa lasii maraya guulaha oo la taaban karo ugu horeeya oo dowladda jubbaland gaartay ka mid tahay hadda waxaan taagannahay meeshii ramboodkii argada wixii hadda ka horreeyey sanadihii kasii horreeyey marba heer baa marayna oo jubbaland soo- soo maraysay hadda alxamdulilah waxaan ugu- heerkii ugu fiicnaa waan marayna hadda waxaan xasuustaa meeshaan oo baabuurku markuu galo biyaha oo qaadaan Ee, maantana waa saan ilahay baa mahadda iskale Ee, waxaa kaloo maamulka si u shaqeeyey iyo sida boqa magaalada oo kale iyo madaxweynaha jubbaland waan u mahad celinayna sababto tahay waxaa wanaagsan haddaan maamul system loo helin oo lagu sameyn waxba ma hagaagi lahaayeen wax walba maamulka la hagaajiyo wax la wanaajiyo bay ay ku fiican yihiin hadda bartaan joogno waxay aan jirtay dhooqadaa fadhiisan jirta hadda waxaa ku qabataan kaamirada meesha hadda caanaha lagu gadaayo islaamuhu fadhiyaan siday ahaan jirtay iyo biyihii meeshaan argada wixii hadda ka horreeyey kolle kelibiyadiina waa haysaan waa arki karnaa waan u mahad celinaynaa boqol kiiba boqol amnigaan iyo barwaaqadan aan haysanana cid haysta soomaalida maanta ma jirto hadda ilaahay baa iskale intaa bacdina waxaa sii le hadda madaxweynaha jubbaland iyo maamulka si waxaan usi mahad celinaynaa mar kasta sida wadooyinka loo dhisay loo hagaajiyey iyo shaqooyinka la qabtay a ilaahay wuxuu yidhi qofkaan dadka u mahad celin aniguna u mahad celiyo waa mahadsan tihiin idinka wariyaashaan nama dhalliyaraa tihiin kismaayo idinkaa iskale meeshaan hadda aan taagan nahay ee nadaafadda iyo quruxda iyo bilicda ay ka muuqato oo ahaan jirta meel doonno aan ku marno ama ilmuhu ay ku baktinayaan haddii aan ee, marka horeba ee, laga sii cesharin ilmuhu marka dhibaatadii badnaydna ilaahay baan ka magangallay waa fiicanna haddee ee, waana ku faraxsannahay waxqabadka muuqda ee ay ka samaysay dowladda jubbaland hawsha ayada ah jidadka la sameeyey ee, sida loo dhisay meelihii biyo fadhiga ahaa biyahana hadda waxay aadayaan ee, meesha loogu talagalay oo ahayd badda bullaacadaa la sameeyey hoostana ay marayaan ma fahmi karaan dadku in hoosteeda had tuubo biyood ay marayso oo ay gelayso badda taasina waa ahamiyad iyo guul ay gaartay ee, maamulkeenna iyo degmadeenna intuba waana ku faraxsanna waxaan rajaynaynaa intaa ka badanna